akhriska walib waa qoodinta kobcinta koranqaadowka qiimaynta maskaxda maskaxdan waliba yeedaan baahanta akhrisa bulshooyinka walibaa aqoontiyo iyone horumarshaba laku goroda yeesadiyo akhriska iyo oon ka horeeyaan qof kastaba ogaalka kiishay waliba usa deersinya kolba antiise akhriska kiishay usa deersinyi bulshada soomaaliyeed yee lakatiriya xaansa iyoon ka badanaayna akhriska taas yeesheentay in aqoonyahanada soomaaliyeed iyo ka baaqan in la badiyo akriyowka sijiilka iyoon nagadan haanu maskaxdiya wal soo saareed waan yoon hogaamiye koran bulshada soomaaliyeed brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari weliba kumidaya aqoonyahanada soomaaliyeed waliba dadka jeel inyo nagadan madaxda dalkan ka baaqay inyo badiyan akhriska waxay u badan tahay dad dhallinyarada waa bilaabay inay wax akriyaan soomaalka akhris waa soo bilowday laakiin weli dad badan waxaa jira oo boqolkiiba in badan oo dhigta wax ka akrinayo marka haddii uu barnaamijka soo jeediy waa wax fiican weliba waxaa jirta nidaam baa jira hadda oo buugagta oo internet la gelinayo electronic ah la akrinayo waa jiraan maxaa la dhahay weligiis ninkaas aniga ajandayaal maxaa la dhahay diyaariya ma akrinin laakiin waa laga helaa saan u malaynayo xataa haddii uu wasiir la bedelayo ama ra-iisul wasaar la bedelayo yani justification wuxuu samayn jiray oo ah oo dan qaran ah laa qabiil ma ahe walaa shaydaan ma ahe masala waxaa xasuustaa mar uu ku xanaananahay xukuumaddii cabdirashiid cali shir marka allah yarxamo oo uu lahay magaciis miisaaniyada markaad samaynayso waxaad aada u yaraysaa arrimaha oo arrimaha bulshada horumarinta bulshada tacliinta caafimaadka waxaad xoog gelisaa militariga waxay keentay indiraab oo oo siyaasi ah xeelasaas u isticmaalaya taas wuxuu ka faa'iidaysanay yani miisaaniyada xoogga badan oo la gelinayo waayo asal cabdirashiid asal karu lahay waxaa waay xoogga dalka ma aanu lahayn dalna waa naga maqnaa hibelo markaad lahayn wuxuu ahaa shanta soomaaliyeed la xoreeyo marka aadan lagama sheekeyn karo allah yarxamo waxa weeyaan ku daysashuu leeyahay siiba dhalinyaradiina oo raba inay madaxweyneyaal noqdaan dalkan ka noqdaan buuggaas akhriya barta maxaa waaye sidee loo isticmaalaa awoodda oo af ingiriiska lagu yidhaahdo the power of humility yani codka kor u qaadm waxaa waye humilitygaad ku xukumaysaa insha allah khayr aniga waxaa ku leeyahay saaxibu mahadsanid weliba ha fariisanin kasiyar nagu hartay oo cumriga aan shashxaadayno waxaa jira wuxuu qoraa article u qoraa articlada laftirkooda waxaa weyaan same thing haddii la ururiyo buug kalay noqonayaan marka dadkan oo wax qorqoraya keliya ha u fiirina buuggay soo saareen waxaa fiirisaan hataa qodobada kale oo haddii waxaan leeyahay articlada ay ku qoran meelahaas kale sanad oogan dembe dhalinyarada soomaaliyeed waliba yooyin haanayo ka tartama hayaan qorowka buugaagta iyo ana sameeyay hayaan isbedelo dhanaga la jaanqaadowka teknolojiyadda